أندلس بالناس جئناك أندلس والله يرعاك أندلس بالناس جئناك أندلس والله يرعاك أندلس لا تفرح أجدادي أندلس نوسي بأمجادي أندلس يا نفرح أجدادي أندلس نوسي بأمجادي يا نفرح أجدادي نوسي بأمجادي يا نفرح أجدادي نوسي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka jamaadul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo cabsi xooggan ayaa soo waajahday askarta kufaarta afrikaanta ee ku sugan degmada awdheeg leh ee wilaayada shabeellada hoose dowladda kaafirada ah ee kanada ayaa walaac xooggan ka muujisay howlgallada shabaabul mujaahidiin iyadoona dhanka kale muwaadiniinteeda ugu digtay inay u safraan soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqidda ayaa sheegay in xasan gurguurta uu lunsaday lacago uu ka sameeyey dhulboobka ka socda magaalada muqdisho in ka badan lix boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaan hoos taga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo ka socotay deegaanada wilaayada baay dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan cabsi xooggan ayaa soo waajahday askarta kufaarta afrikaanta ee ku sugan degmada awdheeg leh ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegayaa cali aadan cabdulaahi caliyare warbixinno caalami ah oo saacadihii lasoo dhaafay lagu faafiyey warbaahinta kala duwan ee caalamka ayaa soo bandhigtay walwalka iyo qoobgariirka ay ku sugan yihiin ciidamada huwanta ee isugu jira saliibiyiinta iyo riddada ee dhowaan la wareegay magaalada awdhigle oo ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada hoose wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka a f b oo safar ku tagay magaalada awdhigle ayaa sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan awdhigle aanay cago badan ku taagnayn oo ay dareemayaan cabsi aada u xoogan a f b waxa ay xustay in ciidamada huwantu ay haatan joogaan magaalada balse awoodda ay u leeyihiin inay sii haystaan ay tahay mid aad u liidata maadaama ay wadnaha farta ku hayaan xilli walbana filinayaan weerarada mujaahidiinta duuliyaha diyaaradda helikobterka oo aada u walwalsan ayaa wariyaasha a f b oo uu keenay awdhigle ku wargeliyey in cabsi weyn uu ka qabo weerarada mujaahidiinta al-shabaab sidaas darteedna labaatan daqiiqo gudahood ay ku dhammaystaan howlahooda haddii kalena uu ka tegi doono warbixintu waxa ay soo bandhigtay burbur xooggan oo ciidamada siribiyiinta iyo maleeshiyaadka riddadu ay u geysteen guryaha dadka shacabka iyagoo maleeshiyaadka riddadu ay a f b u sheegeen in si ku talagala ay u burburiyeen guryaha shacabka gandaraasle turki ah oo la hadlay a f b ayaa muujiyey niijab xooggan oo uu ka qaaday dagaalka al-shabaab kadib markii muddo hal bil ah oo warbixintu sheegtay inuu ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka waxaana uu tilmaamay in xaaladdu ay haatan ku xun tahay oo halis ay ku jiraan ciidamada siribiyiinta iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan awdhigle falanqeeyaal ay soo xigatay a f b ayaa sheegay in la jebiyey maleeshiyaadka riddada oo ay sheegeen in mar weliba ku jiraan xaalad ciriiri ah waxayna tilmaantay in haatan ay marayaan heer ay qarka u saaran yihiin in gebi ahaanba ay burburaan la taliyaha amniga kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo aweys xaaji yuusuf oo wakaaladda wararka a f b ay arrimahani wax ka weydiisay ayaa qiray inay jiraan caqabadahaasi ku gadaamin ciidamada huwanta ee duulaanka saliibiga ah kaga jira soomaaliya wariyaasha a f b waxa ay sheegeen in magaalada awdhigle ay ku soo arkeen xaalad khatar ah oo marnabo aanay laysku halleyn karin islamarkaana aanay indhahooda saarin wax muujin kara ammaan buuxa oo deegaankaasi ka jira muddadii koobnayd ee wariyaasha a f b ay joogeen awdhigle ayay waraysi la yeesheen haweenay ka mid ah dadka deegaanka waxayna warbixintu hustay in haweenaydaasi ay muujisay suurtagalnimada in mujaahidiinta al-shabaab ay dib ula wareegi karaan deegaankaasi aad baad u mahadsantahay caliyare dowladda kaafiradaha ee kanada ayaa walaac xooggan ka muujisay howlgallada shabaabul mujaahidiin iyadoona dhanka kale muwaadiniinteeda ugu digtay inay u safraan soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya dowladda siliibiyadda kanada oo soo saartay fariin digniin ah ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inay degdeg uga baxaan dalka soomaaliya halka guud ahaan dadka u dhashay kanada ay ku amartay in aanay u safri karin dalka soomaaliya ee dhaca geeska afrika kanada waxay sheegtay in xaaladda amni ee soomaaliya ay aad u kacsan tahay isla markaana mujaahidiintu khatar weyn ku hayaan siliibiyiinta iyo maleeshiyada murtadiinta dabalidhifyada ah ee ku sugan bartamaha soomaaliya koonfurta iyo caasimadda muqdisho mareegta rasmiga ah ee dowladda kanada oo lagu daabacay fariintan digniinta ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladdu aanay awoodin caawinta muwaadinka kanadiyaanka ah ee dhibaato ay ku qabsato gudaha dalka soomaaliya waa inaad iska xaadiriso qunsuliyadda ama safaaradda kanada ee kuugu dhow ayaa lagu yidhi baaqan digniinta iyo qeyladhaanta isugu jira ee dowladda kanada ay u dirtay muwaadiniinteeda gaar ahaan kuwa ku sugan gudaha soomaaliya kanada waxaa kale oo ay ka shanqarisay in khatarta amni ee ka jirta gudaha soomaaliya ay tahay mid aad u weyn islamarkaana uu xogan yahay dareenka ka dhanka ah dalalka reer galbeedka ee dalka soomaaliya ka wada duulaanka gardarrada ah warbixinta ka soo baxday dowladda kanada waxay hoosta ka xariiqday inay jiraan weeraro ay mujaahidiinta al-shabaab la maagan yihiin kufaarta kusoo duushay soomaaliya ee ku sugan meelo ay ka mid tahay magaalo madaxda muqdisho dagaalkan jihaadiga ah ee ka dhanka ah saliibiyiinta iyo dabaldhifyada ay ku adeegtaan ayuu dowladda kanada ku tilmaamtay kuwo aad looga welwelo waxaana si weyn uga qeyla dhaamisay weeraro ay sheegtay in mujaahidiintu ay qorsheeyeen inay ku bartilmaameysadaan xarumaha kooxda riddada soomaaliya kanada waxay xustay in si joogto ah magaalada caasimadda ah ay muqdisho u murtogeliso weeraro joogto ah oo loo adeegsado hubka noocyadiisa culusa oo ka dhan ah kooxda murtada xasan gurguurta iyo saliibiyiinta ku sugan xerada xalane deegaanada ay ka armiyaan maamulada riddada ee somalilan iyo puntland ayay kanada tilmaamtay in iyaga xitaa ay digniinta saameynayso maadaama ay tiri iyo halis ugu jiraan weerarada mujaahidiinta oo mar weliba ku faafi kara deegaanadaasi digniintan ayaa ku soo aadaysa xilli muddooyinkii u dambeeyey mujaahidiintu ay sare u qaadeen howlgallada ay ka wadaan dalka soomaaliya iyo weliba deegaanada ku hoos jiro gumaysiga kenya iyagoo la wareegay deegaano fara badan kaabigana ku haya magaalada muqdisho aad baad u mahadsantahay marwaan xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqidda ayaa sheegay in xasan gurguurte uu lunsaday lacago uu ka sameeyey dhulboobka ka socda magaalada muqdisho nuur cali warsame abusheyba ayaa tafaasiisha warkaasi inoo haya kooxda riddada soomaaliya ayaa dhexdeeda isku haysata dhulalkii danta guud iyo kuwa shacabka ay ka boobeen kuwaasoo dhaqaale bilaayin doolar ah laga sameeyey xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in lacagihii ka soo xarooday dhulboobka muqdisho ay jeebka ku shubteen madaxda ugu sarreysa kooxda riddada ayna diideen inay saami ka siiyaan xildhibaanada qaar oo aan siyaasadooda la dhacsanayn dood kulul oo xubno ka tirsan golaha dawaaqiidda dhex martay ayaa muujinaysay in lacagaha boolida ah ee ka soo xarooday dhulboobka ay lunsadeen xasan gurgurta iyo saraakiisha ku xeeran iid daahir oo ka mid ah golaha dawaaqiidda ayaa warbaahinta u sheegay in dhulalka la boobay lacagihii ka soo xarooday jeebka ay ku shubteen xasan gurgurta iyo rag uu xilsaaray wuxuuna carbaabay in lacagahaas aana la dhigin bangiga kooxda riddada islamarkaana la diiday in laga jawaabo su-aalo ay arrinkaasi ka keeneen haddii laga hadlo dhulka ummadda soomaaliya oo ka dhexaysa oo la gadayo oo sida sharci darada loo gadayo oo lacagtii ka soo baxday aan la garanayn ilaa iyo hadda meelay ku dhacayso lacagtii meesha ka soo baxaysana miisaaniyadda kuma jirto bangiga dowladda ku soo dhici mayso wasaaradda maaliyadda ku soo dhici mayso waana malaayiin bilyans bay ku socotaa waana xaqdarro in marka la isyidhahdo su-aasha weydii ha la weydiiyo ciddii ay khusaysay in dad ka mida baarlamaanka ay u soo boodaan oo is yidhahdaan arrintaa qariya marka taasaa ka dhacday madaxda kooxda riddada ayaa xoog kula wareegay dhulal ku yaala magaalada muqdisho waxaana bannaanyaal ah oo guryahoodii laga barakiciyey in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qoys warar soo baxay ayaa sheegaya in lacago bilaayin dollar ah oo xasan gurguurta uu ka sameeyey dhulboobka loo daabulay dalka dibaddiisa halka lacagaha qaar loo adeegsanayo doorashooyinku sheega ku soo wajahan kooxda riddada soomaaliya mahadsanid abusheyba ugu dambeyntii in ka badan lix boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaan hoostaga ah magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo ka socotay deegaanada wilaayada baay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey xamle dacwadeedkan loogu magac daray kun caaliman oo mutacaliman ayaa weli waxay si dardar leh uga socotaa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo halkaas oo risaalada tawxiidka lagu gaarsiinayo dadka muslimiinta xamle dacwadeedkan shacaarkeedu uu yahay alcilmu walcamal waxay ku sii fiday deegaanada buurhareeri soomow khasaaley buulajadiid iyo deegaanka xagarka oo dhammaanba hoostaga magaalada baydhabo goobaha ay gaareen ragga ducaadda ah ee ka socda maktabka dacwada ayaa si weyn looga dareemayaa isbeddel xagga waxbarashada ah in ka badan lix boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa si weyn uga faa'iidaystay dowlaha sharci oo qayb ka ah xamladan dacwiga ee sida aadka kaga socota deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ragga ducaadda ee ka qayb qaadanaya jawladan dacwiga ayaa duruus sharci iyo muxaadarad u jeedinaya bulshada haddaba maxaa duruus ay qaateen bulshada ku dhaqan deegaanada buurhareeri soomow khasaaley buuljadiid iyo deegaanka xagarka deegaamada hakigeeduna hadegnimahayna buula hereere buulal eraw waabdoori kumadhayti buuljadida kumadhayti dhasoomga kumadhayti dhasaalea kumadhayti tukalel eraw soomoa kumadhayti may kumadhaytay garasmooda hagining jartiyana shantuula oo yaryar hooska hoyaan antaba bulshadiyo wali ilaahay nawaafaji ilaahay nanka talagalay ini may laraa unuun horseena kitaabkaasna may laraa isukutubadaasna kuqiib qaadaan ilaahay hawaafajiyon may waha dadtiradii lix boqol iyo toddobaatan qof dadwiin iyo dadyar magal iyo balaangiya ilaahay hanil kulmi wanaag la wahnin qaabilen dhinyaagas madiha kajarni mehan baalan baal dhowdaanayin deegaanka maqarka weyn oo hagarka tuulooyinkaas ana sheegahay dhowna hooska wayaan duruusu la akhriyaayay kutubada may kumadahaayay afartan iyo kow su-aalad أساسيات الدين على طريقة السؤال والجواب شعار شنو علم وعمل يانك هريتي كتابك كلك يجي معي واجبات أو أسون عقيدتك سابسن وحيابي ما إلا راي ورقدن لك أرجع إن بدل ما إلا راي أدلذي وينو لك لها هلاو دد بدل ما أيدن كفايدة سدي إلهي بك مهسن ما إلا جري كتبون أخيانا مسوقدني دد كان قيب يعني كتاب ليرو أربعون حديثا في ذم التعصب القبلي kitaabka qur'aanka tafsiir shay oo laku bilaawo suurat nnaas ilaa suurat laclaa masmea birabi nnaas ilaa sabixisma la jeeyo iyo ka jari masaajideen laka akhriyay sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya kana qayb galay munaasabadii gebagabada jowladaas ee ka dhacda deegaanka xagarka ayaa dardaaran u jeediyey bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanadaasi tan kale walaalayaal geedka maylin ka diyaaragaytaan xafladii oo duucaadii ilallahi dhowr beer inta rogan runtii dadka umata rogan oo daaciyaalka ah dankaal inta min roogna ilaahay diishay in uma diirsiyaan xujada in dadka ku ogaan waajibshoona gududeen ilaahay maylana ah ku ajar siiye intii walinshaana dadkii dadki liban allah kuwaalana runtii beer inta maka abuurdaan gaalilo inta maka daajaan dukaan inta maka samaysaan qaarka ilaahay daraadisa aan kooyan suma ka bacdadku muslimiinta ani diin diirsa aan kooyan marka maysan dardaarmayhi naftay naftin walbarashada waa faa'iide lata loo faa'iidin lahayna ilaahay nabishiima fara lahayn rasuulka amarla siy sal allahu alayh wasalama waqul rabbi zidnii cilman ilaahay nabishiu meeraas ilaahay oo meeraas ilaahay liyaa rabbi yaa rabbi rabbi zidnii cilman cilmi in ziyaadi rasuulka maana sal allahu alayh wasalama loo iyo gaal irin iyo dad iyo beeri masaki in ziyaadi dhamal erin baas in ziyaadi dhamal erin maler waqul rabbi zidnii cilman walaal i ziyaadsadee oo dis fari nabi sal allahu alayh la fari cilmiga way nagawale cilmiga xalaalihi xaaramtaalka shal ogaadeen qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi ka faa'idaystay jawladan dacwiga ayaa soo bandhigay wixii ay faa'iideen الحديث الأول عن أبي نضرة قال مبقول حدثني مع إن شيكوي سمع ديغي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك خطبة صديقي في وسط أيام التشريق هربورك ما لنت استندحت فجرتنا فقال رسولك مبقول يا, رس... يا أيها الناس دضوا ألا إن ربكم ربك واحد حليم كواي وإن أباكم آوكين واحد حليم كواي ألا لا فضل sharaf oo dheeri ah miinsugunaana licarabiyin qof oo carabe calaa cajamiyin qof oo cajame isku fad badani ma jartooy walaa licajamiyin qof oo cajami ah usuna fado dheerid ah miinsugunaana calaa carabiyin qof oo carabe isku fad badani walaa axmara qof gaduudun miinsugunaana fado dheerid ah calaa aswada qof madow isku fad badani miinsugunaan walaa aswada qof madow miinsugunaana usuna fado dheerid ah calaa axmara qof gaduudun oo isku fad badani ilaa bitaqwaa alla ku obsin maaxin aballawtu magaysine warima naaska magaysine qaaluu saxaabadu may baqoolene ballaga rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay geysii كم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإحسان؟
الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما أعظم ما أمر الله أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد الربوبية هو إفراد الله بجميع أفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in ducaadan ka socda maktabka dacwada misena ay dirtay wilaayada islaamiga ee baay ay gaaraan deegaano hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay halkaas oo tawxiidka ay ku gaarsiin doonaan dadka muslimiinta ku dhaqan deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waad mahadsan tahay bashiir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu